barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a laanteeda afka soomaaliga oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afhimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labayabaatanka bisha abril sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socotaynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doono guurka iyo dhallinyarada soomaalida gabadhu waxay eegaysaa keliya waxa weeye mustaqbalka guud ee sugaya ma eegaysa lakin waxay eegaysaa keliya waxyaabaha meesha yaalla iminka inankan ay raaci doonto ama ninkan qofkan ay raaci doonto ama ha yaraado ama ha weynaado wuxuu hantil ahaan leeyahay u eegaysaa raggowna mas-uuliyadda idinkaa nila saaraya de dumarkaasaad u xaal marinaysaan bal iniguna hanilaga helay aniguna waxaan qabaa in ninkaygaan iska dhoodhoobta eh kun iyo shanta boqoloo bal waan ka yareen waxna waan ku tanaasul say doontaba ha noqoto
waa tahay sidoo kale waxaa inta barnaamijkaasi uu socdo aad dhegaysan doontaan dhinacii heesaha
waa tahay dhegaystayaal waxaad kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horeyse kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa sheegay in maraykanku uu ku kalsoon yahay in shiinuhu uu samayn doono in kuuriyada waqooyi ay ku riixaan inay ka tanaasusho barnaamijkeeda hubka nuclearka pence ayaa sabtadii ka hadlay magaalada sydney kadib markii ay si wada jira shir jaraa'id halkaa ugu wada qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha australia malcolm trumpel labada dowladood ee maraykanka iyo austraaliya ayaa shiinaha ku cadaadinaya inay qaataan mas-uuliyadda ah in kuuriyada waqooyi laga reebo barnaamijkeeda nuclearka pence ayaa sheegay in barnaamijka gantaalada qaada nucleerka ee pyongyang ay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka gaar ahaanna sidoo kale ay halis gaara ku yihiin maraykanka
ugu yaraan boqol iyo afartan ruux ayaa geeriyootay kadib markii ay kooxda taalibaan jimcihii weerartay saldhig militari oo ay leeyihiin ciidamada dowladda afghanistan oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in ilaa iyo toban maleeshiya oo watay baabuur miinaysan oo loo soo ekeysiyey kuwa militariga ay isku qarxiyeen xerada militariga shaahiin ee ku taalla magaalada masaari shariif oo ah caasimadda gobolka balkh ee waqooyiga dalka afghanistan telefishin maxalli ah ayaa ka soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda oo diiday in magacooda la carrabaabo in weerarkaas uu gallaaftay nolosha boqol iyo afartan askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol kale oo ka tirsan ciidanka militariga sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada qaar ayaa la laayay xilli ay ka soo baxayeen masaajidka halka kuwo kalena ay ku sugnaayeen goob laga cunteeyo oo ku dhex taalla xerada ciidamada kumandoska oo goobta taga ayaa soo afjaray weerarka kadib dagaal qaraar oo goobta ku dhex maray iyaga iyo maleeshiyada weerarka soo qaaday afhayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa sheegtay in ay iyagu weerarkaasi ka dambeeyeen
door wanaagsan dhegaystayaal halka aad ka dhagaysanaysaan warkaas waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa magaalada washington dhegaystayaal markana maalmahan oo kale waxaad dhegaysataan barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa magaalada boorma ka soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
barnaamijkeena madasha dhallinyarada mowduuca aan maanta ku soo qaadan doonaa wuxuu ku saabsan yahay guurka iyo dhallinyarada wakhtiyadan dambe waxaa ku soo kordhay guud ahaan geyiga soomaalida gabdho daayar oo ay odayaal waaweyni guursanayaan iyo wiila dhallinyar ah oo laftoodu haween ka weyn guursanaya arrintaas oo hadalhaynteedu aad ugu badan tahay baraha bulshada ee ay ku kulmaan dhallinyaradu haddaba barnaamijkeenna waxaa inoogu marti ah afar dhallinyar ah oo aan weli guursan kana mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada boorama ugu horeyn fikirka guurka wakhtigan iyo kii hore aad ka haysato waa mid sidee ah adiga oo magacaaga ku bilaabaya
magacayga saddexaan waxaa weeye xaamid cusmaan daahir waxaan ahay dhallinyaraan ahay aan weli guursan guurka iminka joogaaye waxaan odhan karaya anigu waxa weeye kii waayadii hore lamid ma ahan oo ka duwan yahay waxyaabo badan oo environmentiga keentay ee bey'addan ku sugannaay keentay baa ku jiraya marka anigu wuxuu leeyahay guurka iminka macnaheedu waxa weeye inuu yahay xilligan aan ku jirnay magaalada ay keeni karaysaaye waxa weeye guurku inuu ka duwan yahay kii hore markii loo eego dhaqankii hore ee soomaaliya lahaan jirtay iyo kan iminka loo eego tusaale ahaan oo kale dhaqankii hore ee soomaalida waxay ahaan jirtay gabdhuhu guurku may raaci jirin danaysi muu jiri jirin danaysiga waxaan ka wada waxa weye gabadhu markani waxay eegeysaa keliya waxa weeye danta ay ka leedahay guurka ay doonaysahay marka gabadhu ma eegeyso danta maxay mustaqbalka guur ee sugaya ma eegeyso lakin waxay eegeysaa keliya waxyaabaha meesha yaalla iminka inankan ay raaci doonto ama ninkan qofkan ay raaci doonto ama ha yaraada ama ha weynaado ay raaci doonto danaha uu ka leey waxa uu leeyahay hanti ahaan wuxuu hanti ahaan leeyahay uu eegeysaa marka waxaan orkaya aniga aniga kaxaamud ahaan aan odhanaya waxa weeye in badan buu dhaqankeenii hore ee guurka ahaan jiray aad buu uga guuray waxyaaba badanoo bay-adda keentayna ayaa ku ka jiray sacaado adoo ku bilaabi doona magacaaga oo saddexan fikirka horta aad ka qabto guurka ma noo sheegi kartaa magacayga waa sacaado cumar cali fikirka aan ka qabo guurka waxaan guurka horta waa wax fiican oo sunigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waana muhiim in la isguursado laakiin iminka saa waxaa soo sheegay baayadan iyo waxaana keenay inuu guurkii noqdo maxaa mid adag gaar ahaan dhallinyaradii joogtay gobolka ahaan haddii la guursan lahaa ay ka mid tahay tusaale ahaan shaqaale la-aanta wadanka ka jirta ayaa keenaysa inay hablihiina doontaan odayaal waaweynoona lacagla si ay uga cararaan kan ama reerkooga ha u danayso ama iyadu mustaqbalkeyga ha u danayso sacaado nin noocey aad jeceshahay inaad guursato mustaqbalkaaga oo aad qoys wadaagtaan
insha alla haddii ilahay qadaro waxaan ku hanweynahay mid dalkayla jooga inaan gursada hadii ilahay dhahdo
shaqada aad qabataa maxay tahay ma ardayad baad tahay ma baayac mushtar baad ka shaqaysaa ma reerkiinaad joogtaa waxaad qabataa maxay tahay aniga waxaan ahay ardayd ka dhigata jaamacadda camud galas senior baan ahay waxaana dhigtaa public administration reerkaygana la noolahay iminka markaa ma jeceshahay inaad wiilaad wax wada barataan oo jaamacadda wada dhigataan oo isku kuliyadaad tihiin aad wada sheekaysataan oo aad mustaqbalka qoys wada dhistaan ma jeceshaha
horta wixii qoran wixii maqan ilaahay baa og laakiin aniga hamigeyga waxaa yani qof in age kahan waxoogaa yariga weyn because sidaan nolosha u manage karay naan u baaxanay bili aadan sometimes waan qaldami karaa laga yaaba inanka dhallinyaradina inuu qaldamo halkaana noqdo inuu guurki aqalkii ku baabo fikirkaan aaminsanaya waa kaabayan
maxamed adoo ku bilaabi doona magacaaga inta badan waxyaabaha baraha bulshada iyo aad kaga hadasho adigoo ah nin weriyaa waxaa ka mid a arrimaha jacaylka arrimaha jacaylka iyo guurkuna waa isi soo galaan ma waxaad jeceshahay qof aad isjeclaateen inaad guursato mise waxaad jeceshahay qof oo gabadh lacag leh ama qurbaha joogta inaad guursataad jeceshahay
waad mahadsantahay haashim magacaygu waxa weeye maxamed cumar jiray runtii waxaan ahay nin xiiseeya jacaylka iyo xidhiidhka jacaylka inuu ka warramo had iyo jeer ka sheekeeyo xidhiidhada ay sameeyaan dadka aadna u daraaseeya runtii jacaylku waxa weeye dareen ka yimaada maskax ah isla markaana ku dhammaada qalbiga waxa weeye run ahaantii horta jacaylku inaad guursato qof aad jeceshahay way fiican tahay laakiin jacaylka dhabtii waxauu yimaadaa guurka kadib haddaba waxay tahay su-aashu maxaa keenay in jacaylku uu burburo guurka ka hor waxaa keenaya fahansan la-aan ka haysata habka ay u maamulayaan xidhiidhkooga jacayl dhallinyaradu waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo isjecel oo runtii aan nasiib u helin inay jacaylkoogaasii wadaan inta ugu badanna waxa weeye duruufaha dhaqaale iyo duruufaha deegaan ee ay ku nool yihiin waxaa laga yaabaa wiil iyo gabadh wada sheegtay muddo badan ay soo dhex galaan khilaaf xagga qoyska waxaa laga yaabaa gabadhii inay reerkoogu la doonaan nin lacag leh oo iminka ay bulshadeennu aada u qiimayso xagga lacagta oo inankan da-da yar leh ee ay isjecel yihiin aanu kaafiyi karin nolosheeda saa darteedna ay qoyskoogu doorbidaan inay nin kaafiyayo nolosheeda saasayna u dhacday in habluhu inta badan ay door bidaan nin iyaga ka weyn inay guursadaan waa duruufaha dhaqaaleeda ee ka jira dalka haddaynu eegno maanta guurka ka jira waxa weeye xagga meherka oo laga yaaba heshiiska ay ku heshiiyaan wiil iyo gabadhu inay gabadhu ku tiraahdo meherkayga waxaan doonayaa inuu noqdo dahab oo kale oo qiimihiisa aan la goyn karin waxaa la- waxay ku odhanaysaa waxaan doonayaa inuu ah, meherkaygu ka dhaco hoteelka noocaas ka ugu qaalisan oo five starka Een, duruufahaasoo dhan ayaa keenaya inaanay dhallinyaradii ku dhiiran inay guur sameeyaan guurku markuu dhaco kabacdi waxaa dhacaysa xaggii hoynta waxay ku odhanaysaa waxaan doonayaa inaad iisoo dirto dhigto sariirta boqorka oo sariiraha ugu qaalisan fadhiga kataagga ah oo ugu qaalisan haddaan qiyaasno waxaa laga siiyaa qiyaastii kun iyo shan boqol baa la siiyaa sariirta waxaa laga yaabaa een, fadhiga inuu kun noqdo ilaa kun iyo shan boqol Een, guriga kiradiisa laga yaaba hadduuna qofku awoodin in boqol- boqol lab- boqol iyo labaatan dollar ay noqoto Een, duruufihii dhaqaale oo aada iskaga yar ayaad waxaad moodaysaa inay xidhayaan in guurka ay dhiirigeliyaan inay dhallinyaradu hore u guursataan taasaana sababtay een, in een, guur la-aantu ay badato nimco adoo magacaa ku bilaabi doona inamadii waxay leeyihiin gabdhihii wayna u qaaliyaynayaan guurkii alaabtii guriga oo aanan goyn karin oo lacag badana ayay nagu xidhayaan waxaa kaloo nagu xidhayaan dahab bay nagu xidhayaan oo meherkii bay nagu qaaliyaynayaan gabdhihii waxay xiisaynayaan bay leeyihiin oday toddobaatan jira oo lacag wata iyagoo da-yaroo labaatan jira arrintaa maxaad ka leedahay adigoo n waad mahadsantahay haashimow magacayga waa nimco cumar xuseen haddii aan daba raacayna jawaabteeda ku ladhagtaa maxamed cumar jari kun iyo shanta boqolee dollar uu soo qaaday jiray yuu idhi gabadhu waxay doonaysaa in sariir loogu dhigo anuu fikir baaban qabaayo gabdhaha dee guriga laga soo kaxaysanayo ee guri kale la keenayo ee xadka intaali masaafada intaaleeg lasoo saarayo wanaaggeega iyo sharafteedunbay ku salaysantaan oranaya laakiin ifan haddiiba hay dhacdo oy noloshiina xayndaab kusoo koobato oy dhibaato abuurayso inay gabadhu tanaasusho ayaa wanaagsan waxaynu ognahay in ninka ragga suu gabadha markii hore ugu soo xerogeliyey oo shukaansiga iyo hadalka iyo telefon ku keenay inuu fikirkeygana ku bedelan karo waxna uu ku kordhin karo waxna hoos uga dhigi karo waa haddii taallo meesha kalsooni salmiya kun iyo shanta boqolii jira uu ka ordaya ama dhalinyartu ka ordayso waxaan ogahay haddiiba ay tanaasul sameeyaan haddiiba ay xoogaal ku sameeyaan cid ay nolosha la wadaagayaan inay xaaladdu ad- een, soo fududaanayso hoos soo dhacayso laakiin fikirkaas waxaa laga yaaba in anugu ka fikir duwanahay gabdhaha noocaas oo kala qaba nolosha wadaaggeegu een, qofka ku xa- een, adkaysii qofka wax kaga qaadun maaha haddaad dahab ka qaadanayso waxaa laga yaaba wax kaloo ka wanaagsan inuu ninkaaga kuu samaynayo marka tanaasulkaa wanaagsane hadday meeshu noqoto midi midi ku taag noqon mayse ragguna bal ha soo dabcaan dumarkuna ha soo dabcaan ragguna mas-uuliyadda idinkaa nila saareye dee dumarkaasaad u xaal marinaysaan bal iniguna ha nilaga helo intaasna nimco waxaad ka warantaa markaad ninkii ku xidhaan toban kun oo doolarna igu meheri laba boqoloo garaamoo dahabo koob iyo labaatankaana igu meheri intiina aanu heli karin uuna ku siin karin maanad meherkii ku qaaliyeyn markaasoo aanu dib kaaga joogsanin horta nolosha haashimow taa ku salaysan way adag tahay markaad ku tiraahdo inanka maanta deegaanka soomaaliyeed ama deegaanka somalilan jooga aad ku tiraahdo toban kun oo dollar keen oo keliya ta meherka ah ama ku salaysan guriga qalabkiisa eh, waxaan u malaynayaa aanan hubaa inay noloshu adag tahay laakiin eh, ifan dumarka qaba baan kuu raaciye haddiiba ay jiraan waxa soo tanaasulaan aniguna waxaan qabaa in ninkaygaan iska dhoodhoobta eh kun iyo shanta boqol oo bal waan ka yareen waxna waan ku tanaasul siday doontaba ha noqoto Ee, waxaad ka warantaa odayaashan toddobaatan jirka ee lacagta wata ee iyaguna hablihii labaatan jirkii iyo soddon jirka u dhexeeyey usoo jeestay ee guursanaya duruuf dhaqaale darteed oo haysata ama qoysaskooga ama gabdhaha laftooda siaad u aragtaa iyaga walaahi hashimow anuu fikirkaa muddooyi dhexdaasa baan doonaynaa barnaamij ka sameeyo on idhaahdo een, caqabad intee leeg bay inagu keeni kartaa een, dhibaatadaa soo kordhay ama arrintaa ishyugaa soo kordhay waxaan qabaa anigu ninety percent inay nolosha ku celinayaan hoos ahaan halkii noloshu kasoo bilaamatay waxaan leeyahay nolosha wadaaggeega ku salaysan deegaanka qofka joogaha caqabadaynina midda kale waxaad isweydiisaa walaal haddaan haashimow ku noqdo waxaanan leeyahay hablaha uniyo laatan jirkaad wadaagtaan nolosha ee ku salaysan shukaansiga iyo hadalkaa idinka wanaagsan ninka naynti jira ama sebanti jira ee beshanka noqday ee wadan kale kusoo kaydiyey lacag muddo uu soo shaqeeyay ee weliba ku salaysan inuu maxaa hedan nolosha soo koobo waxaa idinka wanaagsan ka deegaanka joogtaan taana waxaan leeyahay haddiiba haynu maanta dad nahay aqoon leh haynu iska dabaa ee, jarna caqabadaas waana kasoo horjeedaa fikirkaas maxaamud nimco waxay ka dhawaajisay in arrintaa ay gabdhihii aada uga soo horjeedaan taama laga yaabaa inay dhallinyartii ka gaabisa Een, waa run weye nimco waxay dhawaajisa wax weeye horta waxaan wax sameeyey waa gabadh weye waa gabdho yaryar weeye Een, ciddan dadka waaweyn guursanaysa waa gabdho yar weeye Een, dhibka dhacda waxa weye kamay gaabin dhallinyaradu dhallinyaradu kamay gaabin Een, tusaale ahaan oo kale boorama ayaa annaga imika joognaa boorama ee guurka dhallinyarada uu ku yiraar taasna waxaa sababtay dumarkii baa keenay ciladan qablihii gayaanka ahaa ragga gayaanka la ahaa ayaa keenaya in ninkii uu maxaa ama inankii guurka u diyaarka ahaa ama ay gabadhii in badan soo wada socdeen ku keenaya waxyaaba caqabad ku keeni karaya gabadha inankii uusan awoodi karayn marka eh, waa siduu hadda walaalkeen kasoo dhawaajiyey Maxa- maxamed oo kale Eh, gabadha iyadu hamigeed waxbaa u sawiran waxbaa u sawiran waxa u sawiran waxa weeye inay gabadha hesho guri baabuur lacag noocaas oo kale magaalada meesha dadka mar- kala marto laakiin inanka xilligaa joogay inanku noloshu ku cusub yahay een, wax uu intaa la-eg uu ku sameeyaa ma jiro lakiin wuxuu diyaar u yahay waxa- wax walba inuu bees ka bilaabo wax walbana in la gaari karayo ay dhici karayso gabdhihii intaa kuma samri kareen dhibka jira waxa weye waxay doonayaan inay arkaan qof lacaga iska wata ama nin weynoo soo shaqaystay oo xoogaa lacag haysa markay arkaan ayay waxay ilaawayaan waxa weeye inankii amba isku kalaaska ahaayeen amba intaas sano ay soo wada socdeen ayay iska ilaawayaan dabeedna waxaa u sawirmaysa inay lacagtaas uu ninkaa wato si ayaga ku hantiya lahaayeen iyadoo maadaama ma- ma- maalmaha dambena ay mahmahyo soo baxdeen yidhaahdo la yidhaahdo maxaaday macnaha dhaxalka lagaaga dhiman doono dhaxalka lagaaga odayada waaweyn way sii socdaan macnaha weya odayga dhaxalkiisaad yeelan doonta waxyaaba noocaas oo badan baa bulshada maalmaha dambe ku jira Eh, marka dhaxalka lagaaga dam- lagaaga dhiman doono ayay gabdhihi malaha inta badan ay hadda interest badan ku jira aada u raacaan marka badanaa waxa problemka yimaada inamada ma aha inamadu markas waxay diyaar u yihiin waxa weeye waxaa dhallinyarada tahriib ku kalifaya xataa waxa weeye markuu inanka gabadhii uu intaasoo sano la saaxiibka ahaa markay gabadhii ay isku galaaska ahaayeen intaasoo sano ay amba iscalmanaayeen labadooda ee wax badan ka dhexeeyeen ay si yaroo aayaroo fudud uga hoos baxdo inankii inanka waxaa ku kakis- laba mid ba ku dhacay dhismoran intuu ku dhaco ku dhaco stress ku dhaco deedna xan- maskaxiyan oo xanuunsado meesha ka baxba iyo inuu baxsado magaalada iskaga baxsado tahriibka ku dhufto maogta ama badda ha cunto ama ha badbaado isaga markaa qorsheegto gabadhii ay isyaqaaneen inta badanoo uu lahaa aada owri xalaala ka dhigatid aad suga aada is sugayeen ayaa beri reerkoogii loo imanaya oo nin dibadda ka yimaaday imanaya een, soo shaqaystay xoogaa lacaga fiican haysta markuu yimaado ninkii gabadhii oo ninkii oon war moogeen war war badan aan hayn oo war mooga ayaa gabadhii gurigoogii loo doonaya So that means gabadhii markaasi odhan maysaba waxyaaba hore ee inii jira ama nin baan ballansanaya ama shaaq noocaasa qof naga dhexaysa midna ma odhanayso laakiin waxay samaynaysaa waxa weeye in calaaduul waxay- waxay go-aankii bay qaadanaysaa in reerkaasi si aqbalo inankii markaa waxay ku kalifaysaa inuu markaasi maadaama qofkii uu doonayey lacag aawoodeed ay saa kaga martay inuu qofkii kaga- iskaga baxsado meesha markaas kadib sacaado waad maqlaysaa inamadii hadalladay ka dhawaajinayaan waxaana leeyahay gabdhi waxay doonayaan lacag bay doonayaan inay dhoofaan bay doonayaan marka wiilkii ay waddanka wada joogeen ama ay wax wada baranayeen waxay ka jecel yihiin wiil bannaanka jooga oday bannaanka jooga oo lacag iyo baasaboorba wata ajaaniba seed u aragtaa marka aduu sacaado Een, horta waxay nabadu sheegayaan waa run wax beena kuma jiraan Een, habluhuna waa ka mid waxay sheegayaan habluhu inta badan waxay jecel yihiin ragga dibadaha ka yimaada ama ninka dibadaha jooga ama la- isagoo xataa lacag baynu suuliga meedha hadduu yimaado way jecel yihiin waxaana waxaa dhibaatada horta ugu weyn ee keena waxaa waa social mediaha Een, tan kale waxaa mid ka dhawaajinaya reerkii baa loo imanaya qayb bay ka yihiin waalidka laftigooga oo markay arkaan nin lacag leh ama in ay gacal yihiin ama inan odaygu abti u yahoo kale markay arkaan oo u yimaadaan gabadhii si barob ayay ugu darayaan iyagoona weydiin maxaad haysa laakiin waxaan aaminsanahay ee, lacagta waxba ma sheegto alaabta kun iyo shanta boqol la sheegay namadu sheegeen waxba ma sheegto guriga lagu wada noolaanaya inay farxad noqoto noloshana waxay ku qurux badan tahay in seeska hore laga soo dhiso laakiin habli waxay idhahdeen waxaan doonaynaa guri in wada dhisan oon galno taasna ma dhacaysa haddii samirkeyga adkeysigeyga lala iman waayo marka hablo waxaan waxay namadu sheegaan waa run Ee, guurka waxaa sababayna waa run laakiin anigu dhinaca namadan jiraayo hablo waxaan ku orientation inay iska aaminaan wadankooga maxamed cumar haashaawihii wiilasha iyo gabdhaha amase dhallinyarada ka dhexayn jiray waxaa ku soo kordhay baraha bulshada baraha bulshada maxay ka bedeleen haasaawihii marka hore ay ku hasaawi jireen wiilasha iyo gabdhuhu waa imika waxaa wada sheekaysanaya qof waddanka gudihiisii jooga iyo gabadh qurbihii joogta Ee, laftoodu haddaynan ka eegin dhinaca kale waxaa jira gabdho iyaga laftooda qurbaha kasoo guursada wiilal oo iyaga laftooda wiilasha gabdhihii waddanka joogay ku haya ee, tartan oo inama yaryar soo raadsanaya oo islaama ah. markaan dhanka gabdhaha un laga eegin arrimaha baraha bulshada qayb bay ka tahay laleeyahay seed u aragta waad mahadsantahay hashimo horta waa run oo baraha bulshadu waxay fudaydiyeen xidhiirkii bulshada Een, kuwa kala da- een, fidsanaa daafaha dunida waxaa laga yaabaa qof boora ma jooga inuu qof maraykan jooga halkaa kala xidhiidho oo si fudud ay isku helaan Een, qofkaa qofkaa ka fognaa inta badan intay xidhiidhaan iyagoo noloshooda aan isbaran oo aan dabeecadahooga isbaran ay isguursadaan kadib markay isguursadaan muddo yar oo kooban ka bacdi ay isfuraan waxyaabaha uu sababo social media laba mid baan ka odhanayaa qurbaha iyo ragga waaweyn ee hablaha yaryar guursanaya dumarka waaweyn ee inamada soo guursanaya iyaga laftooda way badan yihiin amase gabdho qurbaha ka yimid oo inama doonaya
Een, taasaa way jirtaa een, ta ku kaliftay gabadha yar inay guursato ninka weyn unbaa ninka yarna ku kaliftay inuu gabadha weyn guursado oo duruufo dhaqaaleed iyo mid dhooftee qofku inuu dhoofka uu dalkan ka tago oo qurbihii uu tago unbuu sababo dana een, jira awgeed uu guursanaya waa ta ku qasabtay labadaa dhinac baan odhan karaa kuwaasi waxay ahaayeen xaamid cismaan sacaado cumar cali nimco cumar xuseen maxamed cumar jeri oo noogu martay ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada iyo idaacadda v o e oo aan kaga hadlaynay arrimaha guurka iyo wakhtigan xaadirkaa dhallinyaradu say u arkaan iyo caqabadaha inta badan soo wajaha guurka haashim sheekh cumar good v o e boorama
gaarida baarida hawe gaarida baarida hawe geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu gablamaa gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdee alla raggii gododlay noqdee iyagaa goobta xunna dhigay iyagaa goobta xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahanee gabley shimbir bay tuntaa guurkii siida geed ma dhalay gayaankii miyuu goblamay
aan intaasi kaga gudubna dhegaystayaal codka macaan ee fanaanka axmed naaji saacad halka aad kala socoteenna waa v o a markaana waa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno toddobaadkan waxaa dhici doona kulamo xiiso badan horyaalada kala gedisan qaarkeed dhinaca iyo ingiriiska haddii aynu ku horrayno eve kaabka sanfaynalihiisa ayaa maanta kulan xiiso badan wuxuu dhex mari doonaa kooxaha ku hardamaya horyaalka dalka ingiriiska hadda oo kaalmaha koowaad iyo labaad ku kala jira ee chelsea iyo spars ama tottenham kuwaas oo sanfaynalaha maanta wada ballansan oo ciyaari doona berina arsenal iyo mansiri ayaa sidoo kale dheeli doona isla eve kaab sanfaynalihiisa horyaalka ingiriiska kulamo ayaa maanta dhici doona bernmouth middlesbury ayay la dheli doontaa hal city watford ayaa dheli doona swansea stock city ayaa wada ballansan halka everton ay la dheli doonto naadiga west ham horyaalka dalka talyaanigana waxaa markaasi la ciyaari doona kulamo naadiga atlana ayaa bolonya la dheli doonta interna wax u socdaal doonta fiorentina horyaalka dalka spain sevilla ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay granada halka malaaqa iyo flens ay wada ballansanyihiin maanta valerial waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta leganis osasuna waxa ay sidoo kale la ciyaari doontaa naadiga sporting giqon espanyol iyo atletico madrid ayaa kulan xiiso badan hase yeeshee kulan kale wada sugayo el clasico ee kooxaha barcelona iyo real madrid ayaa ah mid beri dhici doona dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynu joogto
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinay dhegeystayaal markaana aanu jalleecano dhinaca heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta sida dhoolka guga iyo fanaanka axmed cali cigaal
heesaasi axmed cali cigaal waxay gunaanadu ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta ee duurnimadan idinkaga imaanayay v o a dhegaystayaal waa anigoo jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur bukhaari bashiir iyo haashim sheekh cumar good dhammaantii isku duubaan idinkaga tagayna sidaas maqal dambe xiisele nabadgelyo
rawfiid dhawaaco roob la dhaco dhex maaha